waxaa degmada buaale ee gobolka jubbada dhexe lagu soo gabagabeeyey munaasabad dowro loogu soo xidhayo dufcada labaad wulaada degmooyinka wilaayaadka islaamiga dowradan ayaana loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ee mucaawiya ibnu abi sufyaan waxaana munaasabada lagu soo xidhayay kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo iyo waxgaradda iyadoona halkaas laga jeediyey kelimaad kala duwan oo dhinacyo kala duwan taabanaya munaasabadda ayaana wax iskudabaridkeeda iyo abaabulkeeda lahaa sheekh maxamed miir allah u naxariistay waxaana u goobjoogaa xafladdii lagu furayo dowradan taasoo ugu dambeyntii lasoo gabagabeeyey sirshaadkiisa kadib dowradan loo qabtay wilaada degmooyinka wilaayaadka islaamiga ayaa waxay socotay muddo bil ah iyagoona halkaasi ku qaatay duruus kala duwan oo diini ah waxaanay qaar ka mid a wilaada degmooyinka ee dowladda loo soo xidhay ka warbixiyeen duruustii ay qaateen intii ay dowladda socotay ee duruustii aan qaadannay haddii aan sadriyo dersiga koowaad wuxuu ahaa fadlu lqur'aanu alkariim dersiga labaad wuxuu ahaa tafsiir suuratay annuur waalxujuraat dersiga saddexaad wuxuu ahaa alzuhd waraqaa'iq dersiga afraad wuxuu ahaa siyaanat lmuctaqad dersiga shanaad wuxuu ahaa masaa'il alasmaa waalaxkaam dersiga lixaad wuxuu ahaa fatxu jawaad dersiga toddobaad wuxuu ahaa mudaakaratu fi taariikh dersiga sideedaad wuxuu ahaa nahlu lidaara min manaahil isiira dersiga sagaalaad wuxuu ahaa mudaakaratu mawaadiic min alidaara
madasha xafladda waxaa sidoo kale ka hadlay mid ka mid a macalimiinta wax ka dhigayay dowladii ay qaateen wilaada degmooyinka wilaayaadka islaamiga ikhwaani fillaah machad mucaawiya ibn abi sufyaan hada aljabal alasham saxaabi jaliil ah hadda aan tacriifinayn waqtina aan loo haynin labaatan sanna waali ah labaatan sanna khaliifat lmuslimiin ahaa yaa maaxadka looga magac daray wabidaatna wuxuu ku wajahan yahay wilaada si gaar ahaaneed hadday noqon lahayd tacdiid icdaad iyo hadduu noqon lahaa ta'hiil labadaba hadafka iyo ulajeedada u sacinaayana qaar ka mida waatan qoran oo ayna ugu muhiimsan tahay in dadka muslimiinta ah weliba ragga qaadada oo wilaada ah ee ka shaqeeya wilaayaadka mustawiyaadkooda mukhtalifka ahba in kafaa'adooda hadba meesha u joogto wixii lagu dari karo lagu daro in mahaamtooda iyo acmaashooda iyo waajibaadkooda ay bartaan iskuna ta'kiidiyaan ruuxu shucuur bilmas-uuliya in kor loo qaado in kawaadil cusub ama kuwa hore u jooga nashaad yeeshayba dib loogu celiyo walaayaadka walahdaaf kaiira jazaakum allahu khayran
waxaa sidoo kale munaasabadda goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana madasha xafladda kelimad ka jeediyey sheekh suldaan maxamed aale maxamed walaaladeenna wilaada ah ee halkan dowladu ugu soo socotay muddo xoogaaya oo afartan habeen ku dhow sida walaaladuba ay sheegeen oo raggii halkan ka kacay oo dhamme ay maarata maxaahdi ka wada warrameen waay mataqaanaa way soo dhammaatay khaatimadan aanunba ku soo beegmay anoo ka hadlaya oo ama ku hadlaya magacii xarakada guud ahaan sidaa walaaladeen u sheegeen ayay ugu xidhan tahay mas-uuliyadda la saaray walaalada waa la cabiray oo waa maqlaysiin mas-uuliyad adag weeyaan mas-uuliyaddu markay adag tahayna waxay u baahan tahay siday u adag tahay inaan u qaadano sidoo kale waxaa madasha xafladda ka hadlay oo markiisa kelimid qayima halkaasi ka soo jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waxaan leenahay si guud ahaan waxaan soo dhoweynaynaa annagoo ah wilaadda wilaayaadka islaamka koley hadda rag badan aa naga maqan laba ninaan ka joognaa sheikh aan martado u nahay sheekh aldarwiish iyo aniga ayaa hadda nasiib u yeelanay inaan imaadno walaalaha kalena annaga wakiilka ah waana maalaynaa insha allahu tacaala waxaan soo dhoweynaynaa aana bogaadinaynaa juhdiga jabbaarka ah ee walaaluhu maktaba siyaasa walwilaayaad khaasatan qolada maaragtay ta'hiilka ay u istaageen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaa jiray kalimaad kala duwan oo laga jeediyey xafladda waxaana dhegaystayaashii noogu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa waraysyadii insha allah